joogo waxaa iga go-an si siman inaa ugu shaqeeyo oo cadaalada oo dadnimada xabaarsan ani waxaan ka soo bilaabay markii maamulkan la dhisay meesha ugu horreyso shaqo inaan ka bilaabaan gobolshabele hooseeyo sababo jiri dartood iyo khilaafaad jiray iyo culays badan shaqo waa wadi weyn markaan wadi weyn inaan soo noqonno ayay ka dhiftay ciidamada degmooyinkan ciidamaha loo tababaray aad aadaan ugu mahadilinaynaa ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya ayagaa noo tababareen ciidamada ayada ah degmooyinka jidadka inay furaan way ku guulaysan waayeen laakiin waxay ku guulaysteen degmooyinkii habeen walbana soo weerarayay dhibaatada ka jirta ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta baydhabo aad ku arkaysaa ay yihiin eega dhammaantood alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen amisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalka ay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u laayahin waana ka guulaysan doonaa inay furaan jidadkana bidilakani marka gobolka shabeellada hoose sidaas oo kale inaa ciidamo ka tababarnaa rabna waynoo suurageli weysa sababa jira dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwaan inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa had arrintaaydaa si kastaba noqota in laysla fahmay wakhtiyada dhow inaan ciidamo ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan biidnillahi alkariim abaabulkeedana waa lagu jiraa anagoo la kaashin doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan iyo dowladda soomaaliyeed iyo walaalaheen amisom sector one way noo ballan qaadeen in ciidamo ay noo tababaraan annaga waxaa is leenahay ciidanka la tababaraayo degmooyinka lagu tababaraayo degmooyinku kala yaqaana